أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe kooxda shiicada xuutiyiinta ayaa digniin culus ka soo saaray xiriirkaasi xoogaysanaya ee u dhexeeya maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan iyo kansahaynada madaxa maamul goboleedka gaalaraaca somalilan ayaa mar kale shaaciyey inay sii xoojinayaan xiriirka kala dhexeeya maamulka sahiyuuniyadda wilaayadda islaamiga galgaduud ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta iyadoo uu isa soo tarayo qulqulka toobadkeenayaasha ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ah mid ka mid ah ganacsatada magaalada buulafulay ee wilaayadda islaamiga baay ayaa magaaladaasi ka hirgeliyey ganacsiga ku saabsan dhaqashada digaaga munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay fatro waxbarasho ayaa lagu qabtay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay lixda bisha dulxijaha kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe qaraxii ciidamada mujaahidiintu ka fuliyaan gudaha magaalada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa lagu beegsaday xarunta c i d da halkaas oo ay degan yihiin maleeshiyaadka arridada gaar ahaan kuwa loo yaqaano guuta saddexaad qarax ayaa waxaa ka dhashay khasaare dhimashay dhaawac ba isugu jira oo soo gaaray maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaasi ku sugnaa waxaa ku burburay qaraxa qayb ka mid ah dhismihii ay deganaayeen maleeshiyaadkaasi kooxda shiicada xuutiyiinta ayaa digniin culus ka soo saaray xiriirka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan iyo midka sahaynada cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkan haya ururka shiiciga ah ee xuutiyiinta yemen ayaa saacadihii lasoo dhaafay digniin culus ka soo saaray xiriirka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya maamulka ashhadalla dirirka somalilan iyo kiyaanka sahyuuniga ah ee xoogga ku haysta dhululka muslimiinta ee reer filistiin mahdi almashaad oo ah madaxa golaha sare ee siyaasadda xuutiyiinta yemen ayaa dhaleeceeyey tallaabooyinka somalilan ee ku aadan xiriirka sii xoogaysanaya ee yahuudda isagoo ku tilmaamay arrin halis ah oo khatar gelinaysa yemen iyo xasiloonida guud ee gobolka almashaad ayaa sidoo kale digniin u diray maraykanka iyo yahuudda isaga oo sheegay in xuutiyiintu ay diyaar u yihiin inay sii wadaan dagaalka ilaa inta laga xoraynayo ayuu yidhi taakada ugu dambaysa ee dhulka yemen isagoo ku nuuxnuuxsaday taageerada ay u hayaan filistiin lubnaan iyo iiraan waxa uu xusay in maraykanka iyo sahayanadu wakhti xaadirkan ay bannaanka u soo saareen damacyadooda ah oo aysan qarsan mashruuca ballaaran ee ay ugu yeeraan israa'iisha weyn kaas oo salka ku haya ayuu yidhi duulaanka sahyu saliibiga ah ee ay ku qaadeen waddanka iiraan madaxa golaha sare ee siyaasadda xuutiyiinta yemen waxa uu dhanka kale maraykanka iyo sacuudiga ku eedeeyey inay doonayaan kala qaybinta yemen iyagoo adeegsanaya ayuu yidhi dagaal go'doomin iyo taageerada kooxaha iyaga xulufadla ah digniintan ayaa imaanaysa xilli maamulka gaalaraaca somalilan uu shaaca ka qaaday inuu safaarad ka furanayo qudus oo ah caasimadda reer filistiin taasoo ka dhigan in maamulka ciro uu magaalada qudus u aqoonsaday caasimadda yahuudda arrintaas oo ay si weyn ugu dhiidhiday bulshada soomaaliyeed mahadsanida cabdiqani madaxa maamul goboleedka gaalaraaca somalilan ayaa mar kale shaaciyey inay sii xoojinayaan xiriirka kala dhexeeya maamulka sahaynada cazaam carafaad ayaa sii ambaqaadaya warbixintan cabdiraxmaan cirro oo ah madaxweynaha maamulka ashahadala dirirka ee isku magacaabay somalilan ayaa shaaciyey in maamulkiisa uu xaqiijiyey xiriirka kala dhexeeya kayaanka yahuudda ah ee xoogga ku haysta dhulka falastiiniyiinta madaxtooyada magaalada hargeysa ayaa soo bandhigtay xiriirka dhanka khadka ah oo sida tooska ah ay u yeelanayaan netanyahu iyo murtad cabdiraxmaan cirro safiirka cusub ee maamulka ashahadala dirirka ee somalilan ee dhowaan oo u magacaabay dhanka yahuudda ayaa iclaamiyey in safiirka cusub ee la siiyey magaalada qudus oo ah caasimadda falastiiniyiinta in maamulka hardada somalilan uu qudus u aqoonsan yahay caasimadda yahuudda dabayaaqadii sannadadii lasoo dhaafay ayay ahayd markii yuhuudda ay ku dhawaaqeen in maamulka shaadaladirirka ka jira waqooyi galbeed ee soomaaliya ay u aqoonsan yihiin dal madax bannaan waxaana la xaqiijiyey in mas-uuliyiinta ugu sarraysa yuhuudda ay booqanayaan magaalooyinka hargeysa iyo berbera falkaasoo guracan oo ay ka dhidhiyeen dadka shacabka ah waad mahadsantahay cazaam wilaayadii islaamiga galgaduud ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan haya askarta taayibiinta ah waa kuwo muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanayay wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaana soo gaarayay askar fara badan kuwaas oo soo faarujinaya sufuufta cadowga allaah ee duulaanka shareeca la dirirka ah ku haya ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed wilaayada islaamiga ah ee galguduud oo dhacda bartamaha dalka soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ay sida weyn u soo gaarayaan askarta taayibiinta ah taayib cali nuur cosable oo ka mid ahaa maleeshiyaadka loogu yeero booliska ee magaalada muqdisho ayaa lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur isagoo toobadkeen ah wuxuuna ka warbixiyey kubeeritaankiisii murtadiinta muddadii uu ka tirsanaa ayuu dhibaatada booliska ku hayaan shacabka muqdisho magacayga waa cali nuur cosable aniga waxaan ka ahaa waxaan ahaa jiray askari dowlada dowladda ridada soomaaliya kufaarta ka tirsanaa haddana yaqiinsaday inuu khaldan yahay meesha uu markaas ka tirsanaay oo meel khaldan ay tahay kufaaradu joogto muddo laba sanaan ka tirsanaayay muddo afartan shan cishahaan tababar soo maray marka afartan shan cisho kadib boolisaan leega dhigay anigu madiino iyo ilaa ex control abkooy inta ka dhexeeda meelahaasan u badnaay inta badan aan joogi jira dhibaatooyinka meeshaas ka dhacayay waa dhibaatooyin tooro badan dadka masaakiinta oo xoolahooda la boobayo hooyo masaakiinahoo waxeeda aan ka ceshan karin la iska boobayo miiskeeda hilibkeeda iyo dharkeediiba la haraateynayo oo dulqaado weyheedo mararka qaar xitee adigu aad la ilmeynayso waxyaabaha lagu sameynayo aad la ilmeynayso markaasna aadan tabar u lahayn inaad markaas aad yac ka tiraada adugu waxaan ka qaadanayay markaas laba boqol oo doolar mushaar waxaan ka qaadanayay labada sano oo la shaqayhayay waxaa laga yaabaa laba bilood ama saddex bilood markuu na mogyahay inay marna siiyaan marka goosgoos waay wax adiga markasta la qaadanayo ma ahayn askarigan taa'ibka ah ayaa sidoo kale ka hadlay sababaha ku kalifay inuu isaga soo baxo safka cadowga isagoo sidoo kale ka hadlay xaaladda dhulboobka ah ee ka taagan magaalada muqdisho taas oo isagu dhibana u yahay waxaa igu dhaliyey qofka bilaadanka u qaldoomaa ma qaldama waa ilaahay anugu waxaan ahay bilaadan waan qaldoomay kadib waxaan dareemay waxaan arkay haddana dareemay inaan qalad ku jiro qaladkuna uu yahay qalad gaalnima kadibna qofka toobadkeena oo furan aan ka toobad keeno kadibna aan ka toobad keeno oo raayada islaamiga walayada islaamka aan ka hoos tago towxiidka la ii soo qabto marka aniga mar kasta waa aaminsanahay inaysan meeshaas sharaaxa iyo midna ka jirin waad aragto hadda dadkii dhulkii masaakiinta ahay anigaan hadda kula hadlayo dhibanaan xitaa u ahay dhulkii ilmahaygu ay deganayeen dadkii la barakacshey ilmahayga hadda aniga qaar xamaray jiraan qaar waxay joogaan garbaweyn dadka dhibanaha u ah oo guryihii ay deganayeen lagu kor dunshayaan oo dhibanaha aan ka mid ah anigaan hadda kula hadlayo oo caruurteedii hadda dhowr meelood ay kala siiyaan qaaraa buushash hoy la-aanha oo qaaraa meel cedlaa seexda oo meelay seexdaan iyo meelay ku hoydaan midna aan haysan marka daruufahaas ka jira oo xataa aniga haysta laftirkeyga ugu dambeyntii cali nuur cusuble ayaa fariin baaqha u diray maleeshiyaadka weli ku harsan safka gaalada islamarkaana ugu baaqay inay isku soo dhiibaan mujaahidiinta wilaayaduna tahay mid soo dhoweynaysa isagoo sheegay in si wanaagsan loogu soo dhoweeyey markii uu soo gaaray dhulka lagu maamulo shareecada islaamka fariinta u diraya waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed mustaqbalka leh oo ilaa hadeertaan mustaqbalkooda ku luminaya nimankaas murtadiinta inay isaga haraan ay mustaqbalka la samaystaan falka ay ku jiraan oo yahay fal gaalnimaah oo xadguduba uu yahay anigan laftirkeyga urga iyo anigoo jiifa ayaa cagaflayga dul keenay oo aniga iyo ilmahaygii nagula qaaday cagaf aan nagula damiyey marka waxaan leeyahay dhalinyara hadda soomaaliyeed oo nimanka mutadiinta ku dambeeya ama u shaqaynaya camal kale ha raadsadaan camalada waa iska badan yihiin waa iska xamaalo karaan waa shaqaysan karaan ninka leedo walaayaday la shaqay karaan camaladu waa iska badan yihiin marka waxaan leeyahay sida aniga aan isku soo dhiibay ama aan u toobad keenay ina adig kale isku soo dhiibtaan oo u toobad keentaan maasha allah waxaan dareemayaa deganaasho waxaan dareemayaa garsoor cadaalad ah waxaan dareemayaa soo dhoweyn fiican waxaan dareemayaa in howsha qofka oo markaas loo qabanayo si cadaalada loogu qabanayo dhul cadaalada oo amni ka jiro oo kala dambeyn leh oo garsoor fiican leh inaan joogo oo maasha allaah marka walaahi deganaasho iyo farxad iyo waxaan dareemaa lama soo koobi karo maasha allah askarigan toobadkeenka ah ee kasoo baxay safka murtadiinta ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faarujinaysa saldhigyada gaalada waxaana wilaayaadka islaamiga ah kusoo badanaya qulqulka saraakiisha iyo askarta taa'imiinta ah ee isaga soo baxaya cadowga allaah waxaana arrintan kaalin ku leh odayaasha iyo waxgaradka beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya mid ka mid ah ganacsatada magaalada buulufalay ee wilaayada baay ayaa duleedka magaaladaasi ka hirgeliyey ganacsi ku saabsan dhaqashada digaaga bashiir muxidiin abu iman ayaa warbixintan ka diyaariyey umuurtaasi
waxaa jirta koror ku aadan baahida hilibka digaaga iyo ukunta ee dalka warbixinno dhowaan soo baxay oo laga soo xigtay khubarada caafimaadka iyo kuwa dhaqaalaha ayaa muujinaya in baahida loo qabo hilibka iyo ukunta digaaga ee kor u kacday boqolkiiba shan iyo toban marka loo eego dhowrkii sane ee lasoo dhaafay kor u kacan ayaa loo aaneynayaa sar u kaca wacyiga bulshada ee ku aadan cuntooyinka qaniga ku ah borotiinka taana waxay ku timid taqaariirta iyo warbixinada ay soo saaraan dhakhaatiirta ee ku aadan faa'iidooyinka hilibka cad iyo ukunta iyadoo arrimahaas oo dhan ay jiraan ayaa hadda deegaanada dhulka soomaalida waxaa aad ugu yar dhaqashada digaagga weliba qaababka casriga ah magaalooyinka waaweyn sida muqdisho iyo hargeysa ayaa ah meelaha ugu badan ee hadda laga sameeyey beeraha digaagga halkaasi oo si maalinlaha looga soo saaro kumanaan ukumo ah wilaayaadka islaamigaha ay aad ugu yar yihiin iskudayada ku aadan dhaqashada digaagga taana waxay keentay in meelaha qaar qiimaha ukunta uu ka qaalisan yahay magaalooyinka waaweyn xaaji mukhtaar sheekh maxamed waa mid ka mid a ganacsatada degmadan wuxuu duleedka bari ee magaalada buulafulay ka sameeyey xero lagu xanaaneeyo digaagga taasi oo hadda ugu yaraan maalintii soo saari karta labaatan xabo oo ukun ah isagoo uu waramayay barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo ka mid ah barnaamijyada bulsho ee ka baxa idaacadda islaamiga andalus ayuu sheegay in wakhtiyadan ciidaha ay ka mid yihiin wakhtiyada ugu wanaagsan ee dhaqaalaha ugu badan laga sameeyo digaagga shimbirtaan la ordaay waxay tahay leeyihin laakiin dhaqaalo ku jiro ninkii fahmaay ninkii fahmaay dhaqaalo ku jiro marka insha allaahu adi waa faa'iido badanay leedahay ukunteedana waa ka faa'iidaa dhaqaalana waa ka sameeyaa qarashaadka ayada ku baxay ukunta ayaa laga soo saaraa hadda hadda hadda aan rafo marka ciidahan oo kale ay tahay hashi habba ukun waa ligu imaanaa toban kun nus dolar ku dhowaad waaye markay oo caadi ay tahayna waa shan kun habadi boqolkii habba waa labaatan doolar oo kale waay aheli haa beertay ugu imaanayaan marka waxaa u badan weliba marka ciidaha ciidul fidri ha noqdo ciidul adlaha ha noqoto labadaas ciidooda adig aad u badan beerta loo imaanaa inti kale suuqan geysana hadiiba marka caadi ay tahay marka insha allahu saasaa jirto hadda maadaama marka iid ay soo dhowdahay oo kale suuqay leedahay ukunta haa intaa la igu imaanaa hadda wax badana ii yaalo hadda ilaa labaatan hab oo kale hadda waa dhaloysaa maalintii labaatan habo labaatanay soo saaray marka insha allah ukunta hilibka markii la dhaho toddoba doolar toban doolara ugu badan ilaa toddoba doolar lix doolar wixii oo diiq ah diiqaqan waaweyn oo ada hadda aad u jeedid oo meesha jooga ku waaweyn ah waa labaatan doolar habadkii tii oo dhadig ah doorada ahna waa ilaa toban doolar laba-iyo toban shan iyo toban ugu badan siday u kala weyn tahay macnaa ay ugu xihan tahay ukunta oo keliya ma ahan halka ay taalo faa'iidada digaagga ee sidoo kale waxaa la iibiyaa digaagta lafteeda wuxuuna xaaji mukhtaar sheegay in wakhtigii yaraa ee uu ku guda jiray dhaqashada digaagga uu dhowr jeer suuqa geeyey digaaggaad u badan waxaan soo gaday soddon habbo oo digaag ah aan ka soo bilaabay soddonkii habbo waxaan ka sii faa'iidey ukumooyin badana ii dhaleen waxaan ka sameeyey soddonkii markii oo ay bateen ilaa konton habba wixii waaweynaa hal maran gaday soddonkii hore waa bixiyey wixii ayaga dhaleen ah haddan haddana soo kororay hadda maasha allah alxamdulilah ilaa hadda hadda boqol meelahaas waa hadda waa ii joogaan wadada hadda markay furunto suuqa isfuruna wixii weynaay haddana sidii inaan u bixiyo aan rabaa hadda insha allahu haddii ilaahay idmo fursadaha dhaqaale oo dalka ka bannaan waa kuwa aad u badan ha yeeshee waxaanan jirin dad si wacan uga faa'iidaystaa taa cagsigeedna da'yartii waddanka looga fadhiyey inay u kalahaan difaaca dalka iyo kobcinta dhaqaalihiisa ayaa qaarna derbiyada fadhiya halka kuwa kalena ayba ka sii tahriibayaan waddankooda iyagoo u hayaamaya waddamo gaalo halkaasoo ay ka qabtaan shaqooyin dulliyaha oo aad u liitaa ugu dambeyntii munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay fatro waxbarasho ayaa lagu qabtay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan sida uu ku warramayo saadiq muumin munaasabadan oo gabagaba u ahayd arday dhammaysatay fatarada koowaad ee madarasada asacaada ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culummo nuqubo iyo marti sharaf kala duwan waxaana qaar ka mid a ardayda dhammaysatay fatarada koowaad ee madarasada asacaad ah ay soo bandhigeen cilmigii ay barteen muddadii ay wax ka baranayeen madarasada الحديث السادس البعد عن مواطن الشبهات عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي, حو... كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم حتى يعيش العبد باللسان في القلب والأعضاء واللسان ويكمل القفاء مع الرجاء والحب والرضاء بالقضاء وعظم من شعائر الإله واحذر سبيل الجاهل الولاه وجمع ذي الآداب في المدارج فاقرأ واستعين بذي المعارج فمرحبا بكم أيها الضيوف الكرام لمشاركتكم بحفلة مدرسة السعادة لحفظ المتون محافظة بقعة قبل ولاية الهيران الإسلامية من نهاية فترتها الأولى فقد حفظنا ولله الحمد بمتون العدة مثل الأربعون النبوية وفاتحة الآداب وضد كل واحد لأصله ولفظ في نظيره كمثله كملا من غير ما تكلف بلطف في نطقه بلا تعسف من نحو في يوم ليال أظهروا والواو من نحو اصبروا وصابروا والتاء في الدالين وضاء أثبتوا إضامها نحو أجيب الدعوة dhanka kale munaasabadan waxaa ka hadlay sheekh saalax axmed qadar iyo naqiib naa'iba iyagoona la dardaarmay ardayda kuna booriyey waxbarashada iyo faa'iidooyinka ay leedahay awalan waxaan isu daarmaynaa allah subxaana wa tacaala cabsidiisa inaan markaasi fi sirri walcalan inaan marka laazimno oo ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baqno ee tan labaad ardada ee dhammaystay marka fatrada koowaad ee daaru sacaada lixif mutun soo dhammaystay waxaan u daarmaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala ay u laazimiyo waxooda nuurkoodii markaasi ay soo bilowdeen ilaah u laazimiyo oo marka iyagana ay ku dadaalaan oo markaasi macnaha waxa wixii kala daynin wixii lasoo bartay aan la dayicin waa baratiyey ka soco aan la dhihin in u daarmaynaa maadaama wixii khayr ay yihiin khayrna siisab gacanta markii lagu haayo iyo ujoogaya mar haddii la dayay waxaa way waafakanaya nabigana xadiis wuxuu ku nicmataani maqbuulun fiihima kathiiru min nas saxatu lfiraaq qofka caafimaadka iyo markaasi macnaha iyo faraaqada waxaa leeyahay waa lagu kadiyey marka nicmaad haysataan faraaqaad haysataan mashquulkiina waa uu yaryahay markaasi mana caafimaadna falilxamdu waa haysataan insha allahu tacala in ka faa'iidaysano markaasi aan xilliga aan joogno aan kaga faa'iidaysano waa shay laga maarmaan ah annagana waxaa loo baahan yahay juhdi dheeraad inaan bixinno cilmigeena sharciga inaan barashadiisa ku dhaqankiisa faafintiisa inaan baranno ayaa loo baahan yahay waxaanu leenahay waxaan u mahad celinaynaa allah suma bacdigeed maamulka xarakatu shawal mujaahidiin gaar ahaan degmada muxaafadatu buqa qable ee maktabu dacwa bulshada waxa aad u haysaan waan u jeednaa waa ka muuqataa waxaanu leenahay waxaan hadda meesha aan ku fiirsanaynay aanu dhegaysanaynay cilmigii aad dadka aad barayseen waxaanu leenahay abaalkiinna allah ha badiyo meel fiican ayaad haysaan ha ka daynina juhdi dheeraad sii bixiya ardadan iyo dadkii waalidiintiisaha dhalay allaha barakeeyo waxaanu leenahay dadka aad masaa'il u soo dirteen madaarista waxaa weeye ajirkeedii iyo wanaaggeeda waad heli doontaan aakhri adduunba madarasada asacaada ayaa qayb ka ah maraakista macaahidda iyo madaarista hoostaga maktabka dacwada ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa niga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu